Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo galdhala ila jooga, adoo galadii gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin sheeka sheeka caruure sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay afar saaxiibo afar xayawaanoo saaxiibaha iyo ugaarato ayay ku saabsan tahay waxaa jiri jiray saddex xayawaanood oo saaxiibaha oo ka mid oo oo kale ah dayro iyo duuli iyo duke ayay ahaayeen kadib waxaa u imaaday diidiin diinkii markuu u imaaday ayaa wuxuu dhahay waxaan doonayaa inaan idinla saaxiibo diinkii markuu u imaaday asxaabtiis yani kuwii saaxiibada ahaa ayaa wuxuu ku dheh waxaan doonayaa inaan idinku soo biiro aan saaxiibo wada noqono asxaabo oo mar walba isgarab taagan waxaa soo booday kii duka ahaa wuxuu dhahay diinow waxaa tahay qofka ugu ugu socodka gaaban ee xayawaanada waad og tahay annagana waxaan nahay kuwa dheereeya haddii cadow uuna soo weeraro anigu wuxuu dhahay xayawaanada xayawaanka ugu dheereeya ayaan ahay oo waa duulayaa meel alaala meesha aa rabo ayaan ku deganayaa dayraduna waa ay waa ay dheereysaa ayadana way orod badan tahay in la kediya mooyaane oo aydan filanaynin la qabto moogiye waa ay dheereynaysaa waad ogtahay sidoo kale jiirkane aad buu u dheereeyaa asne wuu ordaayaa laakiin adigu waad socod gaaban tahay oo maaragta cadow meel kama tegi kartid oo waa lagu qabaan bas markaasaa waxaa soo booday dayradia soo booday waxay ku dhahday caruure asxaabee waxaa fiican inaan soo dhoweyno diin uu naga mid noqdo waxaa laga yaabaa beri ka maalin inaan anaga asaga caawino ama uu annagana caawiyo inaan iscaawino ayaa laga yaabaahe waa inaan soo dhoweynaa saaxiibtinimada aan ku soo dhoweynaa waayahaye dheheen way isku raaceen markay se u joogeen ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo weeraray ugaarte nin ugaarta ah oo ugaaranayo markay arkeen ugaartii ninkii uu ku soo socdo way ordeen markay ordeen kii diin ahaa sidii lagu yaqaanaybo socodkiisa yacni orod saasaa malahan oo dheereynayo siuu ninkii ugaarta usoo daba ordayay kii diin ahaayoo socodka gaabnaa uu qabsaday kuwii kalena way kala carareen wuu qabsaday wuxuu ku ritay shabaq markuu shabaqi ku ritay kuwaani meel tageen kadib ay isku imaadeen ee isweydiiyeen saaxiibkeena diin waa la qabsaday ee maxaan sameynaa markaasaa waxay dhaheen waxaa dayradia waxay dhahdeen waxaa la sameynayaa duke adiga bax oo meel alaale meeshay marayaan soo ogow oo soo maaragtay oo ninka uu la maraayo diinka anigana waxaan sameynayaa hitira dayrada waxaan u seexanayaa meesha uu ka soo socdo si oo ugu mashquulo maaragtaye ugaarteyda okay kii duka ahaa wuu baxay wuu duulay wuxuu soo ogaaday meeshay uu maraayo ninkii ugaartaha ahaa kadib wuu soo laabtay wuu u sheegay deeradiyaa oroday waxay seexatay waddadu asiga maraaye ugaartihii markuu soo socday wuxuu arkay dayro meesha jiifta kadib wuxuu sameeyey diinkii intuu dhigay ayaa wuxuu damcay inuu dayradii uu soo qabsamaayo wuu daba orday markuu dayradii uu maaragtaaye aadayuu ka daba orday ayaa dooli inta intuu kasoo baxo wuxuu sameeyey wuxuu jarjaray wuxuu jarjaray shabaqii uu ku jiray diinka markuu jarjaray diinkii iyo dooligii way carareen waxay galeen meel kamid ah meelaha keynta ay ku dhunteen oo maaragta aan laga arkaynin ninkii oo deeradii soo qaban waayo soo daalo soo laabtay aa waxaa u imaaday wuxuu ugu imiday oo diinkaaga qaadis dheh meeshii diin umaba ku jiraba shabaqiina wuu jarjaran yahay wuu la yaabay wuxuu isdhehe waa yani wuxuu isdhehe maxay tahay xayawaanadani maaragta aqliga kuu degay iyo maskaxda bes uu iskaga tegay meeshii markuu tegay sheekadeena waxaan ku fahmaynaa waxyaabo badan oo ka mid ah keligaa intaad socon lahayd gudcur gudcur habeennimo intaad keligaa socon lahayd waxaa kuu fiican saaxiibo oo garbahaada kaa taagan oo mar walba aad iscaawinaysiin inaad isla socotiin mar walbo waxaa fiican keligaa intaad socon lahayd in aad leedahay asxaab oo ku garab taagan maaragtaaye aad mar walba iscaawinaysiin oo asxaab wanaagsana oo saaxiibo wanaagsana inaad yeelatid ayaa fiican mar waliba
samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya